wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa madasha sigistii oo aala oga barateen inay idiin soo gudbiso wararka markaa la xiriiro soomaalida iyo arrimaha markaa taagan waxaa hadda si toosa khadka ugu jiro weriyo madax bannaan oo lagu magacaabo cali nuur cayn oo magaalada gaalkacyo ku sugan oo islamarkaana maanta goobjoog u ahaa heshiiskii ay kala fiixdeen labada dhinac waa labada maamul ee puntland iyo galmudug cali nuur cayn kusoo dhowow marka hore madasha sigisti
waa mahadsan tahay mudane waan ku dhowahay adigii asxaabta kaleeto aan hawada aan iga dhegeysanaysa waxaan leeyahay hamiin wanaagsan maalin wanaagsan dhammaantiinba
si wanaagsan cali nuur oo goobjoog baad u ahayd heshiiska afarta qodob ka kooban ay maanta labada dhinac ee puntland iyo galmudug ay kala fiixdeen bal faahfaahin naga siiya qaabka heshiiskaas ugu dhacay waa tahay maanta waxaa magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug gaar ahaan garoonka cabdullaahi yuusufa airport in heshiisku kala siixday munaasabad halkaasi ka dhacday oo kasoo qeyb galeen dowladda federaalka soomaaliya xubno ka socday beesha caalamka oo ay kamid tahay midooda yurub iyo iyo igad yaa halkaasi waxaa heshiis hordhaca xiisada ka taagan gaalkacyo ka kala siixday labada maamul ee ka kala arimiya gaalkacyo galmudug iyo puntland kaasi oo u kala saxiixeen labadooda madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas oo ah madaxweynaha maamulka puntland iyo cabdikariim xuseen guuleed oo asna ah madaxweynaha maamulka galmudug oo ayagu halkaasi heshiis hordhaca ku saxiixda kana koobna heshiiskaasi afar qodob oo gundhig amase bowlxaar unoqon kara in xiisada xilligani ka taagan magaalada gaalkacyo ay xal rasmiya unoqotay in lagu joojiyo xiisadaasi taasi afarta qodob ay ka koobnaayeen intooda badan xabad joojin ka dhaqan gasha magaalada gaalkacyo sidoo kaleto sidii loo kala qaadi lahaa ciidamada isku hor fadhiyay jiida hore ee dagaalka sidoo kaleeto waxaa kamid ah dadkii ka barakacay magaala madaxda gobolka mudug una barakacay deegaanada iyo gobolada u dhadhow magaalada gaalkacyo dib loogu soo celiyo magaaladoodii xaalada si ay noloshoodii dib ay usoo iskumaan waxaa kaloo kamid ah in guddi loo xil saaro arrinta inta badan muranka dhalisay labada maamul ee isku hayaan galmudug iyo puntland taasi oo inta badan ku saabsan wada laba mitira maadaama arrimo kaleto oo inta inta ka badan ay tabanayaan balse inta badan guddigaasi ayaa muhiimad unoqon doona in xal kasta u dhabagalaan oo ka taagan xiisada amase soo noq noqotay taasi guddigaasi ay wax kasta u dhabageli doonaan marka heshiisku maanta afarta qodob ay kala sixideen labada madaxweyne galmudug iyo puntland ayaa afartaas qodob ka ahaa waxaana heshiiskaasi markhaati looga dhigay madaxweyneyaasha kaleeto maamulada koonfur galbeed oo uu joogay madaxweynaha maamulkaasi sharif sakiin iyo sidoo kaleeto madaxweynaha maamulka jubba axmed madoobe oo iyaguna markhaati ka kamid ahaa iyo dowladda dhexe oo sidoo kaleto uu ka joogay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan odowaa iyo mas-uuliyiin kaleeto oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ay kamid yihiin wasiiro iyo xildhibaano ayaa iyagu goobjooga ka ah maanta oo iyaguna ku dabaqay in shirka ay heshiiskani ay yihiin markhaatina ka noqon doonaan halka labada maamul ay ay heshiiskaasi ku saxiixdeen beesha caalamkana goobjooga ka ahayd wixii maantana ahaayeen wax ummadda soomaaliya ay ku qanci karto lagana filayo in labada maamul ee maanta heshiiska kukala saxiixda gaalkacyo laga sugayo in heshiiskooda u dhaqan galo lagana sugayo in gaalkacyo si haajirka ay dib ugu soo noqoto arrimaha inta ugu muhiimsan maanta heshiiska gaalkacyo halkaasi ay sidaas ayuu ahaa cali laakiin dad badan waxay isweydiinayaan waxaad moodaa in qodobadii xasaasiga ahaa oo awalba dagaalka dhaliyey inkastoo ay sheegtay dhinaca guddiga in loo riixay oo aan heshiiska lagu soo darin dhinacyada hadda heshiiska saxaseeyay u arkaan arrintaan dhinacyada inta badan markii inta markii la seexay kadib labada madaxweyne khudbado la siiyey ayaa midkiiba wuxuu fikirkiisa ku cabira xaaladda hadda maadaama xaalada adag ay tahay in si kasta ay tahay uu fikir ahaantiisa u ka cabiray madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo ku horumaray khudbada halkaas uu ka jeediy ayuu ku sheegay in puntland ay tahay waxyaalaha xilligan ay tabanayso in dadkeeda amase dad kamida puntland oo wadadaas filahay weerar cad ay kusoo qaada galmudug halkaasina dad ciidan iyo sidoo kale shaqaale looga baabi'iyey ayuu cadiyey madaxweynaha puntland wuxuuna sheegay in guddiga lasoo xuli doono ay arrintaas u dabagalaan puntlandna wax ay tabanaysa laga qanciyo ayuu madaxweynaha puntland taas ku adkaystay sidoo kaleete madaxweynaha gal galmudug cabdikariim xuseen guule oosan dhegdiisa khudbada qaatay wuxuu asna sheegay in galmudug wado kaliya laba mitir aysi ahan waxa ay tabanayso oo wax ka badan ay ka maqan yihiin waa sida uu hadalka udhigay madaxweynaha galmudug wuxuuna meesha ka saaray in dagaalkii gaalka ay ka dhacay in gacmo shisheeye ay kamid ahaayeen sida puntland hore u sheegtay ay tiri dagaalkii gaalka ay ka dhacay waxaa ka qeyb qaatay dowladda federaalka soomaaliya marka cabdikariin xuseen guuleed hogaamiyaha galmudug ayaa meesha ka saaray in dagaalka gaalka ay ka dhacay aysan marna dowladda federaalka soomaaliya ciidamadooda aysan ka qeyb qaadan marka midba midka kaleeto waxaa mooday maanta in ay wejiyaashooda ay ka muuqanayeen inuu midba midka kale riixayo balse mas-uuliyiinta labada maamul ee galmudug iyo puntland ayaa khudbadaha markii kasoo dhameeyay dabadeed waxaa hadla iyaguna madaxweyneyaasha maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed waxayna sheegeen ayagu si saxa in wixii hore wax laga tegay ay yihiin balse hadda damiirka ummadda iyo intaba in dib loo fiiriyo oo hadda waxaas oo dhan laga heshiiyo maadaama ummad soomaaliyeed ay hogaamiye u yihiin tanaasulna ay sameeyaan laga doonaya marka arrinta inta badan la isku hayaa waxyaalaha ninba ninka kale uu ku eedeynayo waa wax meesha ka muuqda oo hadda aan caddayn marka arrimaha inta badan laisku hayaa waxa waaye wax inta badan siyaasad ku salaysan oo aan lisa aan aan dhamaaneyn
laakiin caliow hadda haddaan usoo laabano afarta qodob ay labada dhinac ay qalin ku duugeen qodobka afaraad oo kale wuxuu sheegayaa in guddi ka kooban labada maamul oo arrimahan sii wada wadahadallada la dhiso marka yaa guddigaa dhisayo shaqadiisa ma la caddeeyey marka heshiiskaas fiirisidna labada dhinac ay kala seexdeen arrintaa si hoose looguma daadegin arrinta meesha ma laga sheegay
guddiga sida dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay oo labada dhinac udhexaysay waxay caddaysay in guddiga xalka lagu dhisay iyadoo goobjooga ka ahaa doonto xooga dhinac dadka ay keensanaana oo ay usoo xil saaraan labada dhinac ay keensanaan iyagu ay seexin doonaan ogolaansho rasmiyana ay sii doonaan sidii meel kasta ay wax maraana ay la socon doonaan marka dowladda soomaaliya ayaa weli udhexaysa labada maamul taasi oo laisdhigi kara in weli dowladda soomaaliya aysa labadooda keliya aan marna looga harin oo dowladdu ilaa iyo xal rasmiga laga gaaraya arrintani ay dowladdu horjooga ka ahaa doonto arrinkan ayaa caddaysay marka arrimo kaleeto oo ayadun laftirkeedu way jirtaa magaalada gaalka ay xilligan aan ku suganahay ayadoo heshiiskii maanta uu dhacay ayaa weli magaalada qaarkeed waxaa laga maqlayaa rasaas aada u xoogan oo ay iswadaarsanayaan labada dhinac ee weli halka isku hor fadhiya marka dadka qaarkiis waxay moodayaan heshiiskii inuusa ahaynba mid dhaqangeli doona amase gobol xaar unoqon doo unoqon dooninba tan oo arrinta ay ka weyn tahay heshiis ay laba maamul saxiixdeen oo arrinta xilligana ay mareyso ceel qab siyaasadeed uu weli jiro oo weli dad maleeshiyaad ah amase ciidamo aan ka kala amar qaadan maamulada ay weli rasaas isaga dhacayaan dadka qaarkood iyadoo meherado iska fadhiya dad shacaba ay weli la arkay xabado isaga dhacayaan marka dhibaatooyinka marba mar way kasoo badanayaan heshiiskan gaalkacyo maantana dadka qaarkiisa waxaa moodaa inay ku qanacsan cali o dadka aragtida dadka usoo laaban doonaa laakiin haddaan su-aal kale ku weydiiyo dhinaca puntland oo kale horey waxay u sheegtay inaysan marnaba la fariisan doonin madaxweynaha galmudug hadda waxaa caadi in labada hogaamiye ee puntland iyo galmudug ay ay isgacan qaadeen oo heshiiskanaas ay labadoodaba wada si wada jir u saxiixeen marka arrinta mowqifkan dhinacan puntland maxaa bedelaa la leeyahy sidaa la socota maalnimadii shalay magaalada gaalkacyo waxaa soo gaaray wafdi ka socda beesha caalamka oo ay kala hogaaminayeen midooda yurub iyo sidoo kaleeto igad iyo ku-xigeenka nicholas kane ee muqaabilsanaa arrimaha soomaaliya kuwaasi xal ayaguna ka ah qeybta ah heshiiskani maanta cabdiweli maxamed cali gaase madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo hor uga tiirtiirsanaya amase kaga gambanaya in uu marnaba hortago madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariin xuseen gureed ayaa hadda marka waxaa maanta heshiiskan u dhabagal u noqday in asaga uu ka keeno taas beesha caalamkana ay dib ay gacan markii kadib ay ku sheegtay inay yidhahdeen in ay ka kasi ka tiirslaana ay madaxweynaha puntland ugu baaqeen in uu arrintaas si deg deg ah uga fiirsado qaatan heshiiska loogu baaqay maadaama ay qaatay galmudug heshiis asna uu qaato heshiis wixii hore dhacana ay iloogaan maadaama labadooduba ay yihiin dad hogaamiyaal dad shacaba ah hogaamiya marka waxaa dadka qaarkiis hadii lasweydiiyo fikir ahaan lasdhihi karaa in cabdiweligaas in arrintaas ku keentay inuu madaxweynaha galmudug hortaga ay tahay arrin ay ka kasbatay dawladda beesha caalamka dhinaca kale waxaa ii sheegtay in xilligaano la joogo aad maqlayso oo xabado labada dhinac isweydaarsanayaan marka horta xaggee isku hor fadhiyaan labadan ciidan ee puntland iyo galmudug meelaha isku hor fadhiyaan calow xaggee kamid a magaalada gaalkacyo
dagaalka inta badan soo noqnoqday ee gaalkacyo ka dhactay inta badan magaalada gudaheeda ama kama dhicin marka wux u badnaa xaafad la yihahda garsoor oo ay ku taalo wadada galmudug iyo puntland ay isku hayaan oo wado inta badan halbowle ah laami ah balse wadada yarta ah waa wada soo gasha wadadaas weyn laamiga marka laamiga oo xaafada garsoor la yihah waa xaafad kamid a xaafadaha waqooyi magaalada gaalkacyo oo taasi in badan soo soo lalaabateen halka ay iska galaan amase xuduud u ah labada maamul marka halkaasi ayay isku hor fadhiyaan labada ciidan kala taalaacsan galmudug iyo puntland ciidamo ka tirsan puntland waxay saaran yihiin meelo shub ah oo inta qaarkooda hadda kahor maalin dagaalka xooga u dhacay laga saaray kadibna dib ay ugu soo laabteen kadib markii galmudugga ciidamadooda ay dib uga soo gurteen ay dib ugu soo laabteen marka inta badan rasaasta waxaa meelo kore laga soo hago ayaa dad shacaba wadooyin iska maraya arrintaasi ku dhacaysa waxaa moodaa dadkii ciidamadii dagaalamayay inaysa inta badan aysa rasaasta isa aadeen oo inta badan dad shacaba ay rasaastaasi wiiska ku dhacaysa marka weli xaafadaas ayay isku hor fadhiyaan muddo saddex beriyaa ayaa xabad waxaa laga dareemayay meeshaas oo aan dagaal toosa socon laakiinse rasaas xab laga soo rida amase dagaal toosa ku jirin ay isku soconaysa magaalada gaalkacyo dhegeystayaal meesha aad nagala socotaan weli waa madasha sigistii waxaa si toosa hadda aan u wareysanayna qadka ku jiro cali nuur cayn oo ah weriye madax banaan oo magaalada gaalkacyo ku sugan cali haddaad wareysatay siyaasiyiinta labada dhinac ee puntland iyo galmudug oo oo goobta joogay iyaga see u arkaan heshiiskan heshiiska dadka qaarkood dadka shacabka marka loo eego amase siyaasiyiinta siyaasiyiintu fikir gooni ayuu sheegayaa in arrintani ay tahay arrin madaxweyneyaasha maamul goboleedyada galmudug iyo puntland midba midka kale uu ku xurgo siyaasadeed oo ka weyn arrinta gobolka midug oo midba midka kale ku riixayo ay jirto marka hadaleynta magaalada inta badan siyaasiyiintu ay hadal hayso way badan tahay arrimo kaleeto ayaa iska si ay sheegayaan marka cadaadista waxaa jira madaxweyneyaasha ay kala kulmayaan dadka ay madaxda u yihiin amase beelaha ay ka dhasheen marka cadaadiskaas ay isaga uu jiro ayaa caqabad weyn waxay ku tahay in madaxweyneha midka kale inuu tanaasul u sameeyo shacabkiisa marka caqabadaha way iska baran yihiin iyadoo caqabadahaas jiraan ayaa madax siyaasiyiintu waxay dhib ku ah in dainka kale uu dabagalo marxaladda dhabta ay ka jirta gobolka marka dadkii qodobada heshiiska cali waxaa ku jira in dadkii barakacay oo magaalada ka barakacay oo labada dhinaca dib loogu soo celiyo marka bal qodobka wax faahfaahin ah oo labada dhinac qaabka loo soo celinayo dadka cidda gacanta ka geysanayso bal qodobkaaga bal ka waran qodobkaasi dadka inta badan fikradahaan markii lasladhigay weli lama shaacin laakiinse waxaa rajeynaya in subaxda beri ah in arrintaas si dhabaa looga hadlo waxaan kaasoo dhaafo oo kaleeto galabta goorgaabka aheed waxaa loo yeeray taliyaasha ciidamada iyo sidoo kaleeto wasiirada amniga u qaadisan maamul goboleedyada galmudug iyo puntland taasi oo loogu yeeray in sidii ciidamada loo kala qaadi lahaa laakiinse taasi waktiga ayaa lumay wuxuu kaasi wuxuu ahaa cali nuur cayn oo ah weriye madax banaan oo ku sugan magaalada gaalkacyo oo nooga waramayay heshiiskii labada maamul puntland iyo galmudug ay maanta ku gaareen magaalada gaalkacyo wareysigani waxaa madasha sigistii oo sidaad horeyba ugu barateen u fududeeyey asadna suudi oo ah guddoomiyaha madasha sigistii waxaana qaadayay anigoo ah cabdirasaaq intaan waraysi kan oo kale aan dib u kulmi doonno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo